luqada uu soo gabagabeeyo dictor sheekh axmed xaaji cabdiraxmaan falyatafadal mashkuura
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما jamaca masaajidka jooga iyo dadkana dhegaysanahaya caamatan iyo dadka muslimiinta ah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu walaalayaal musiibadii ka dhacday magaalada boosaaso waa musiibo runtii aad iyo aada ugu weyn ayay ahayd dad badan ayaa wax ku yeeloobay wax ku gaareen weli cadadadhuul ayay u badnaayeen waa haween ayay u badnaayeen awood korisa oo caruur wax ka bixiya waxay ahaayeen dadka raashinka gata dadka qudaarta gata dadka bagaashka gata dadka kabarada danyarta ayay u badnaayeen dad kalena waa weeliyeen dadkaasi ayaga keliya wax ma gaaline dad bay wax u hayeen oo bakaaradooda wax dhiganayay oo lacag u dhiibanayay haddii lagu qiyaaso kow iyo toban kun hadda qiyaasaas mabda'iga ah haddii lagu qiyaaso kow iyo tobankaasi waxaa ku hor ku maaragtay kor noolaa oo wax la cunayey ama xaasas ha noqdeen ama qaraabo ha noqdeene ama waxay biilahayeen ilaa toddoba qof oo kale ayaa wax la waday marka maxay noqon kartaa waxay noqon kartaa toddobaatan kun ayaa wax ku yeeloobay ama kow iyo toddobaatan kun baa wax ku yeeloobay bay noqon kartaa haddii raqabku saa noqdo ma dareemi kartaa marka dhaqaala burburka iyo shidada meesha ka dhacday waxaanu leenahay arrinkaasi inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun walanabluwannakum bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsin min alamwaali walanfusi walthamaraat wabashir الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أركز إلو العليوي اللهم أجرني في مصيبتي هذه وخلفني خيرا منها ولقل إيمانيا ولقل فائديا أم السلامة أرنكا تجربيسي مركي وذاك أنت أبو سلمة أي واحد يا إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي هذه markaas tiri yaa ka fiican abu abu salama markaasay haddii nebi maxamed baa soo doonay salawaatu ullaahi wasalaamu calayhi oo ay xaaskiisa noqotay ummi lmu'miniin ayay ka mid noqotay saa darteed marka qofkii yidhaahda inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay wax ka weyn buu siinaya sabirku waa loo baahan yahay alqadaa walqadar in la rumayo waa loo baahan yahay haddii madaxa derbiga lala dhaco waxaan dhihi karar iyo sokor iyo kooma ahayn laga faa'iidi maayo laakiin haddii ilaahay loo noqdo oo la tasbiixsado oo la rumaysto adduunku inuu maalin yahay oo waxa dhacaya waa ujeedaanoo raggii madaxda ahaa oo qusuurta deganaa oo adduunka xukumahayay ayaa xabise ku jiro qaarna la laayay intaas soo cibro maahan adduunka gadgadoonkiisa ayna alakaasiratu alqayaasiratu alulaa jamac kanazu lkunuuza famaa baqiina walaa baqu adduunka kani yaa noolaanahaya yaa maaragtay maxaan ku idhaahdaa loo daynayaayo helahaya boqortooye aan laga tegahayn yaa helahaya la heli mayo midda labaad waxaa qasaba inaan xusuusnaano ilaahay waa inoo latifay dad bini aadanihi oo badani kuma dhiman intii ku dhimatayna allah u naxariisto inta dhaawacaana allaha ka maarata maarata caafimaadiyo oo shaafiyo laakiin ayada laftigeeda waa arrin nicmadeeda leh oo ilaahay in alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin inaan idhaahno loo baahan yahay haddii aan tacsidaas iyo samiirsiintaas ka baxno oo loo baahan yahay adduunku inuu wareego oo aad ogtihiin noloshu inay maalinba si tahay ee waxaa qasaba in la isweydiiyo waxaa dhacaa sabab la-aan kuma dhacaan ma nazla albalaa'u ila bidanbin wamaa rufica ila bitawba dembi kastoo yimaada wamaa asaabakum min musiibatin fabima kasabat aydiikum wayacfu can kaiir dhibka dhacaya ee dhib inagu aynu kasbannay weeye dembi aynu galnay weeye shiddo aynu suubinnay weeye ma ahan hebel iyo faarax iyo cali baa suubiyey laakiin si wadar ah ayaynu u gallay sidaas wadartaaanu u gallay baana dhibka keenaya dulmigu guryaha kharaab buu ka dhigaa waa halaaga ribadu yamxaqu allahu riba wa yurbi sadaqaat way baabi'isaa burcalbadeed baa soo galay xoolo xaaraana carada soo galay suuqu waagi hore dadku waa karantiileen nimankaa burcadda ah laakiin waayihii dambe waxaan u malaynayaa in la dabciyey waa in arrinkaasi lagu baraarugaa oo la ogaadaa in khutuurada ay leedahay xoolaha xaaraan tahay meeshay gash- meeshay galaan dhibka zakada in la bixin jiray dad badan baa bixin jiray laakiin dadaan bixin baa jira ee dadka masaakiinta ah oo baryootamaya oo ee baahan waxsiintooda waa la isku ciqaabaya waad ogtihi inuu nebiyullaahi yacquub in indhaha uu beelay inuu aad iyo aad u gotay in wiilkiisii yuusuf ahaa lagu imtixaanay oo uu waayey oo aad iyo aad u murugooday xaakim fii mustadrakihi wuxuu ku sheegay in ilaah yidhi ma og tahay waxa aan indhaha kaaga diday oo dhabarka kuu goday oo yuusuf aan kugu imtixaanay ma og tahay markaasaa ilaahay u sheegay wuxuu yidhi nin miskiina oo yatiima oo sooman baad maalin intaad i qalateen idiin yimid waxayna weydiistay waxba maynaan siin saasaan marka idinkugu abaalguday xadiiskaasi xaakim wuxuu yidhi waa saxiix wa waafaqahu dahabiy dahabina waa ku waafaqay marka in wax la bixiyaa waxay baabi'inaysaa oo ka hortegaysaa balaayada sanaa'icu lmacruuf taqii masaarica asuuq yani waxa weeye macruufka la suubiyaa wuxuu qofka ka badbaadinayaa waxyaalaha xun oo dhibka ah ayuu ka badbaadinayaa xadiis kalena wuxuu ahaa asadaqatu tasudu sabciina baaban min abwaabi suuq waxay ka hortegaysaa oo marka adduunka la joogo marka aakhirana la tagana ittaquu walow bishiqi tamra ittaquu naara walow bishiqi tamra ayaa lagaga nabadgelaya saas darteed marka sababaha keeni kara waa bannaan karaan waa inaan isfentashnaa waa inaan nafteenna tuhunnaa waa inaynu madaalimta ka baxnaa ama ha noqoto dhiig ama ha noqoto xoolo ama ha noqoto xasad ama ha noqoto qadiicati raxim ama ha noqoto yani in la xirmaan lagu suubiyo dadka masaakiinta ah wax walba ha noqotee waxaa loo baahan yahay markii bala dhacdo inaynu isfetashno oo ogaano sababtu maxay tahay waxa kale oo arrintaatan laga faa'iidaynaya oo aan ka faa'iidaysan karnaa waxa weeye sida magaaladan u degan tahay jisaxa maaha magaalada tani waa magaalo furul fooraa ka dhaca dariiqya ma leh dab lama demin karo janaado lama bixin karo ee waa isku rarar arrinkaasi arrin saxa maaha arrin dabiiciya maaha hadda laftigeeda meeshaa waxaa ku gurtay oo kiimikada ah oo dhibka ah waxay lagu reebi karto lama garan karo waxay u baahan tahay in meeshaas aad iyo aad loo noqo oo biyo badan la mariyo oo la nadiifiyo bay u baahan tahay baca badan baa gurtay qofkii meeshaa tagaa oo ka soo noqdaa waxaa laga urinayaa jirkiisa wax yaab leh oo ur yaab leh ayaa ka soo uraya qofkii tegey baa garanaya saas darteed marka waxaa dhici karta inay amraad ka dhalato wax kastaa dhici kara waxaa loo baahan yahay si deg dega horta wixii in loo nadiifiyo oo meesha looga qaado ayaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay inaynu ku cibro qaadanno xadadkaas maanta dhacay waa ka xumaan kari waa ka heshiisha badankanay kan inaynu ka gaashaamano oo magaalada sidaan aan ka dayno oo si kale aan u bedelno ayaa loo baahan yahay waxaa haray dadka muslimiinta ah ama boosaasa ha joogeen ama magaalooyinka ku hareeraysan ha joogeen waana ogtihiin oo boosaaso magaalo ka baaqan jirtay ma ahan u gargaarka dadka muslimiinta ah abaarihii u dambeeyey oo koonfur ka dhacay masaajidkan iyo meelo lamid waxbaa laga ururiyey abaarihii gada ka dhacay halkaa waxbaa laga ururiyey abaarihii ka dhacay mandiqadatan halkaa waxbaa laga ururiyey maanta boosaaso waxayna ka rabtaa inaan loo abaalgudo waxay u baahan tahay waxay ahaan jirtay in loo ahaado ayaa loo baahan yahay oo la gargaaro dadka masaakiinta ah waa dad danyar ah dad wax u kala hari kareen ma ahayn waa dadka ay carabtu yidhaahdaan dukaanuhu fii zambiili dukaankiisu dambiishiisu ku jiray oo meel kaloo kayd waxu yaalleen ma jirin waxaa dhici karta dad maanta ee aan waxay quutaan oo ay ciyaalka siistaan oo carruurta iskoolka aadaysa ay u dhiibaan inaynan haysan ayaa dhici karta arrinkaasi waxaa loo baahan yahay in aan mas-uuliyad dareerno oo dadka muslimiinta ah ay isku gurmadaan almu'minu lilmu'mini kalbunyaani yashuddu bacduhu bacdan mathalu lmu'miniina fii tawaajuhim wa tacaatufihim wa taraaxumihim kamathali ljasadi alwaaxid ida ishtakaa minhu cudwun tadaaca lahu saa'iru ljasadi bisahri walxuma maanta waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah inay isqaataan dadka muslimiinta inaan u wada gargaarno u kacno waa la yaguuhin doonaa akawnaa la furi doonaa sahal baa la furi doonaa dadka bannaanka websaydiyada waa kula xidhiiri doonaa waxaa la rabaa in loo dhaganuglaado musiibada tani waa musiibo qaran ma ahan reer boosaaso kula dhicin qoys aan wax ku soo gaarin iyo qabiil aan wax ku soo gaarin iyo magaalo aan wax ku soo gaarin ma jirto waa inaa ogaataan nin ka fakaday ma jirto nin aan u gutinahayna ma jirto waxaa loo baahanyay in mas-uuliyada saa loo dareemo saana xilka loo qaado ayaa loo baahanyay waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta ah oo caalamka islaami ah inay u soo gurmadaan oo dadkaa wax taraan ama ay caasha caajila ha u keeneen ama ha ka qayb qaateen in guryo loo dhiso oo suuq loo dhiso ama ha ka qayb qaateen in wax la daymiyo ama ha ka qayb qaateen wax un sidii la yeelaba waxaa loo baahan yahay in wax la taro innaguna kulligeen intayna meesha fadhida iyo intayna maqlaysa iyo inta iskoolada dhigata iyo inta haweenka ah iyo inta biilka ah waxaynu soo jeedin doonaa in la yidhahda maalin ha la qado reer boosaaso maalin ha qadeen maalintaasi ha soomeen walacada waa og jira muxaram ayaa caashuura baynu ku jirnaa caashuurana waa maalintii nabiyullaahi muusa la badbaadiyey waa munaasabo yaab leh waxaa loo baahan yahay labadaa maalmood oo la soomayo in loogu tabarruco dadkaa dhibaatada soo gaartay in loogu tabarruco oo aan haddaba arrinkaasi isku xil saarno ayaa la rabaa ilaahay waxaan ka barinay masaaibtu waa tiro badan yihiine inuu balaayada meel naga mariyo ilaahay dadka muslimiinta inuu cawil celiyo wax ka khayr badan inuu siiyo dadka kalena waa lagu imtixaanaya waxaa kale mawsimka kan mawsimkii zakada weeye zakada waa in la siiyaa dadkaas jaaixadu qabsatay waana ogtihiinoo xadiiskii muslim uu wariyey qabiisa qofkii markii jaa'ixadu ku dhacdo oo looga markhaati kaco in ninkaasi musiiba asiibtay taxillu lahu lmas'ala masaladu ugu bannaan tahay nimankaas maanta waxaa loo baahan yahay zakada in dadka mankuubiinta ah oo meeshaasi dhibaatadu soo gaartay in loo xoologooyo ayaa loo baahan yahay maamul iyo dad walba kulli in laga qayb qaato ayaa loo baahan yahay waxaa kale oo mulix ah dadkii bannaanka ma taagnaan karaan shaqay barteen waxaa loo baahan yahay si deg deg ah meel uun ay madaxa gashadaan oo ku dukaamaystaan in la suubiyo ilahay waxaan ka barinay inuuna xifdiyo inuuna xifdiya ilaahay aan ka barinay وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين